bismillaahi raxmaan iraxiim waa sabti soddonka bisha disembar soddonka bisha maarso sanadka labada kun sagaal iyo tobanka kusoo dhowaada warka aroornimo ee raadiyo muqdisho golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay yeeshaan kulankoodii ugu horreeyey ee kalfadhiga shanaad madaxweynaha maamul goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa si diiran waxaa loogu soo dhoweeyey degmada carmo oo ka tirsan gobolka bari ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeedna waxa ay howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka ay ka sameeyeen qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose wararka dibadda raadiyo muqdisho saaka idiin hayana waxaa ka mid ah dibadbaxyada ka dhanka ah madaxweynaha aan hadlin oo weli sii socda dalka aljeeriya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
warkii oo dhan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay yeeshaan kulankoodii ugu horreeyey ee kalfadhiga shanaad stuudiyaha waxaa ila fadhiya maxamed kaafi sheekh abukarta faftiraha raadiyaha dowladda maxamed kaafi bal waxaad nooga warantaa maxaa horyaalla baarlamaanka kulankooda waa mahadsan tahay maanta xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya kulmiyo waxay yeelan doonaan kulankoodii ugu horreeyey ee kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka kaas oo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo si rasmia u furay marka kalfadhiga kulanka maanta ee kalfadhiga shanaad waxay warbixin kaga dhageysan doonaan guddiga dib u eegista iyo sidoo kale la socodka arrimaha dastuurka kaas oo warbixinadii uu soo aruuriyay si toos halkaas uga dhageysan doonaan marka ajendaha maanta intaas ayuu ku ekaan doonaa laakiin kalfadhigan shanaad kulmiyo waxaa horyaalla waxyaabo badan ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo ay ka mid tahay shuruuc badan oo loo baahan yahay in la meel mariyo sida la socotay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo markii uu ka hadlayey furitaankii kalfadhigan shanaad ee golaha shacabka wuxuu sheegay in golaha shacabka loo baahan yahay inay fadhigan ku shaqeeyaan si dardar ah sidoo kalena waqti badan ay geliyaan shuruucda muhiimka ah ee loo baahan yahay inay meel mariyaan marka xubnaha golaha shacabka laftirkoodana waxay isku diyaarinayaan howshaas adag ee fadhigan hortaala inay qabtaan kulankooda ugu horeeya ayayna maanta leeyihiin iyagoo arimaha dastuurka ka hadli doona guddiga arimaha dastuurkana maanta warbixin ka dhageysan doona maxamed kaafi sheekh abuukar aad baad u mahadsantahay madaxweynaha maamul goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminaya ayaa si diiran waxaa loogu soo dhoweeyey degmada carmo oo ka tirsan gobolka bari madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa magaalada ku soo dhoweeyey maamulka degmada carmo kan gobolka bari qaar ka mid ah golayaasha dowladda puntland isimo dadweyne aad u fara badan oo isugu soo baxay barxadda weyn ee degmada carmo waxaana uu madaxweynaha puntland uga mahad celiyey shacabka reer carmo soo dhoweynta ballaaran oo ay ku qaabileen isaga iyo wafdiga uu hogaaminayo runtii maanta waa maalin taariikhiya waa maalin farxad aad u weyn waa maalin aan malaynayay in aan tanoo kale aan arko soo dhoweynta ballaaran ee magaalada carmo u samaysay aniga iyo wafdigayga waxa ay muujinaysaa dowladnimo jacayl waxa ay muujinaysaa diyaargarowga in dowlad in dowladdani hore u dhaqaaqdo waxa ay muujinaysaa doonista dadka reer carmo ee dowladdoodu in ay taabo gasho iyo sidii looga bixi lahaa habacsanaanta dhacday madaxweynaha maamul goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi dani ayaa shacabka reer carmo waxa uu ka ballan qaaday in ay dowladdu ka qayb qaadanayso horumarinta degmada isagoona madaxweynuhu caddeeyey in dib loo furi doono akadeemiyada booliska soomaaliyeed ee carmo waxaan aad ugu faraxsanahay carmo oo ah goob taariikhiya oo soomaali oo dhanba kulmisay oo akadeemiyada booliska soomaaliyeed ay ku taallo in aan galabta nimaadno wax badan ayaa laga filayaa shacabka reer carmo oo ay ka mid tahay ka qayb qaadashada sugidda amniga waxaan rajaynayaa mar dhow in kulliyadda carmo shaqadeedii ay bilaabi doonto soona saari doonto geesiyaal haliyeeyo ku biira geesiyaasha ka shaqaynaya sugidda amniga dalka dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka puntland ayaa waxa uu caddeeyey in puntland tan iyo intii la as-aasay aanay jirin cadow ka guulaystay haddana diyaar loo yahay ciribtirka kooxaha nabadiidka ah ee cadowga ummadda soomaaliyeed madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo safar lugta ah ku socda ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ku sugnaa degmada qardho waxaana uu socodkiisa ugu dambeyn uu tegi doonaa magaalada ganacsiga ee boosaaso ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo lagu xaqiijinayaa ammaanka waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose maxamed xasan cali ayaa warkan inoo haya
howlgalkan oo lagu xaqiijinayey amniga waddada dheer ee xidhiirisa magaalada muqdisho iyo degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa ciidamada kumaandooska ee xoogga dalka waxa ay ku guulaysteen inay fashiliyaan miinooyin ay dhagarqabayaasha argagixisada al-shabaab ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed ee isticmaala waddadaasi ciidamada danab oo watay gaadiidka nuuca dagaalka ayaa waxaa la arkayay iyagoo si raxraxan ah waddada u maraya si ay u xaqiijiyaan in amniga waddadaasi uu yahay mid laisku haleyn karo waxaana howlgalkaasi hogaaminayey taliyaha ciidanka danab ee xoogga dalka gaashaale cabdiraxmaan sheekh cumar jiniqaar dhinaca kale kulan looga hadlayay xoojinta wada shaqeynta ka dhexeysa bulshada degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo ciidamada danab waxaa lagu qabtay saldhigga ciidamada danab ee deegaanka bilidoogle kaas oo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada gudoomiyaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose maxamed siidow ayaa muujiyey in bulshada degmadaasi ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan ciidamada waxaad tihiin ciidanka ay ku hurdaan maanta dadka reer wallaweyn markaan ka soo qabto waxaad tihiin ciidanka aad ay ku hurdaan shacabka iyo maamulka degmada wallaweyn sababtoo ah markaad magaalada soo gashaan maalin ha ahaato habeen ha ahaato runtii macnaa annaga markaas waa hurdina waa seexanaa haddii la yidhahdo baabur danabaa inta maraayay habeen ha ahaato maalin ha ahaato waxay noo tahay macnaa farxad sababtoo ah waxaa naga sii fogaada cadowgii annaga aan ka baqayn gaashaale cabdiraxmaan sheekh cumar jiniqaar taliyaha ciidanka danab ee xoogga dalka ayaa tilmaamay in ciidamada aysan shaqayn karin bulshada la-aanteeda waxaa jira dadkeenna shacabka maanta maalinta inuu kugu baahida badnaa weeye waxaan la hadlayaa danab waxaa jira colaad waxaa jira abaar waxaa jira argagixiso waxaa jira fakri intaba inaan la diriira innaga laynaka rabaa haddayna inagu la diriirin qof shacabihi lama dirirayo marka sidaa darteed innaga waxaa laynaka rabaa inaynu dhexda u xihanno meel kasta oo qof soomaaliya oo biyo u baahan oo deegaankeenna uu jooga inaan gaarsiino meel kastoo qof soomaaliya argagixisa ku dhibaataynayso inaynu gacan siino oo argagixisadana soo dilo isagana soo badbaadino waxaan u baahannahay meel kasta oo qof soomaali ah oo aynu ka dhownahay oo uga baahan yahay beer in loo tabco xilligii roobkaan joognaa shalay markaynu howlgalka ku jirray waa arkayseen aynu deegaamada marmaraynay dadka beeruhu laba laba qof bay u xirayeen hegtarada iyagoona haysan cagaf iyagoona haysan maxaan ku dhahdaa cid u qoda iyagoona haysan xoog u shaqeeya annagaa dadka shacabka xoogo ah waxaa la rabaa midigtana inaan ku dagaalano oo argixisada kula diriro bidixdana inaanu ugu samayno dhaqaale iyo horumar oo aan fakriga la diriro ciidamada kumaandooska ee xoogga dalka oo si gaara u tababaran waxa ay fuliyeen howlgallo badan oo lagu guulaystay kuwaasi oo lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mashruuca isxilqaan oo lagu dhisayo goobo danta guud ah kuwa ugu horeeyana hadda ay ka socdaan magaalada muqdisho oo ay ka mid tahay golaha murtida iyo wacyigelinta madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka ayaa waxa ay yihiin kuwo si toos ah u socda qadka taleefanka ee muqdisho waxaa ku jira ismaaciil macalin cali oo ka mid ah howlwadeennada barnaamijka isxilqaan ismaaciil bal waxaad iga warantaa goobahan wax dhow dhow ma jiraan oo aada isleedihiin waa ay dhammaan rabaan ma bilaha soo socda
waa mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim runtii shaqada isxilqaan waa waa waa barnaamijka dalkaaga dib u dhiso oo maalmahan aan ka shaqaynayno madaxda qaranka iyo maktabada iyo tiyaatarka qaranka marka tiyaatarka qaranka almost waxaan dhihi karnaa ninety five percent waa noosoo gabagaboobay ruufkii ayaa dhex yaala la rabay in la saaro iyo decorationkii maktabadii qaranka iyo madxafka ayaa shaqada ka socotaa maalmahan
wa- waa gartay marka n n ismaaciil saddexda qaybood maalin walba ma si toos ayaa looga howlgalaa mise maalinba mid ayaa n layskugu ururaa oo haddii ay maanta tiyaatarka la tago maalinta kale si guud ayaa haddana maktabadda loo tegayaa haddana n madxafka ayaa la tegayaa mise Een, shaqadu waa mid ballaaran oo kala socota
mar kasta waxa waaye saddexdaba shaqaa ka socota Eh, shaqada eh, xagga dhismaha eh, eh, nimanka maaragtay qandaraaska qaba injineerada iyo shaqaalahooda mar walba saddexda goobood way ka socotaa Eh, hase ahaatee annaga eh, shaqaalaha reerka soomaaliyeed waxay sameeyaan hadba wasaarada ku qoran ama institution kale oo dowladeed marka mid unbaa laga shaqeeyaa maalintaas haddii ay shaqaaluhu sidaas u fara badan yihiinna waa la kala qaybiyaa oo laba gooboodaa laga shaqeeya marka maanta shaqadu xaggee bay ka bilaabanaysaa
shaqada maanta waxay ka qabsoomaysaa madxafka qaranka waxaana ka shaqaynaya oo ku qoran kaltanka iyo jadwalka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya
waa garta marka saacado go-an maa jira ee la shaqeeyo mase n waa hadba intii n n n n n kooxdaasi ay ka daasho ayaa wax la jiidjiidaya
Een, marba siyaa la yahay laakiin inta badan xilligii shaqada loogu talagalay in xafiisyada laga shaqeeyo oo lagu gaaro waktiga eh, gelitaanka iyo kabixitaanka ayaan sameynaa Een, mararka qaar way dhacdaa in eh, eh, dhibaatooyin kale oo eh, iyo cabashooyin xagga maxaan ku rahdaay ama wadooyinka ama magaalada wax la xiriira eh, mararka qaar ay jiraan way dhici kartaa oo waktiga aan ka gaabino laakiin sida loo asteeyo waxa weeyaan in waktigii shaqada lasoo geli jiray aroortii lasoo galo eh, waktigii galabka laga bixi jira laga baxo waa garta n ismaaciilow ugu dambayntii n waxaan ku weydiiyey n goob ha- shaqo n mararka qaar waxaa dhici kara in qof ay ay ay waxgaaraan oo ama n n n n waxyaaba oo yaryar oo garaafo ah n wax gargaar deg deg ah oo goobta ka jira ma jiraan ama caafimaad n bilow ah
si wanaagsan walaalow wasaaradda caafimaadka ayaa bilowgii hawshan eh, nala bilowday iyo eh, jaamacadda ummadda soomaaliyeed dhalinyaro ka socota Eh, afar dhakhtar ayaa joogta u jooga iyo ambalaastooda oo wasaaradda caafimaadka ay noo soo direen Eh, waxaa la jooga oo caawiya jaamacadda ummadda soomaaliyeed dhalinyaro jaamacadda dhigata oo iyaguna maaragtay eh, eh, first aid ka shaqeeya marka aadaa laisu kaashadaa dhinacaas wacyigelinta subaxda aan u sameynayna shaqaalaha ayay ka mid tahay waan tusnaa waan u sheegnaa shaqadu waa iskaashi caafimaad haddaad u baahataan waa diyaar maxaan ku idhaahdayey eh, waxaan uga sheekeynaa yacni wax alla wixii shaqada la xiriira iyo hawsha meeshay ba- maraysa warbixintaasaan siinaa dhakhaatiirtiina wayba ag fadhiyaan kolkaasay soo fadhiistaan marka afar dhakhtar oo joogto ah iyo ambalaastooda ayaa diyaar ku ah qof kasta oo wax ku gaaraan goobta shaqada oo shaqaalaha ka mid a soomaaliya
marka n waa mahadsan tahay ismaaciil macalin cali oo ka mid ah howlwadeennada barnaamijka isxilqaan qadka taleefonka ee muqdisho ayuu inoogu warramaya aad baad u mahadsan tahay ismaaciil ciidamada ammaanka ayaa waxa ay ho- howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab ay ka sameeyeen waddada isku xirta degmada balcad iyo degmada jowhar oo dhammaanba ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wariyaha raadiyaha iyo telefishinka ayaa goordhow waxa uu u warramay tifaftiraha qaranka maxamed sheekh abuukar eh, maxamed kaafi sheekh abuukar abuukar bacadle waxa uu ku bilaabay
waad mahadsan tahay maalmii lasoo dhaafay ayaa milatariga dowladda federaalk soomaaliya iyo booliska dowlad goboleedka shabeelle howlgalla isdaba jooga ay ka wadeen deegaano hoostaga degmada balcad howlgalkii ugu dambeeyey ayaa ciidamadu waxay ka sameeyeen wadada suxta jowhar iyo balcad gaar ahaan inta udhexaysa gololey iyo qalimow howlgalladaasi ayaa waxaa xooggooda u ahaa halka lagu magacaabo ceelka geelo oo inta badan kooxa argixisada ay kusoo dhuumaalaysaan ayna halkaasi shacabka iyo mas-uuliyiinta isticmaale wadada ay ku dhibaateen oo ay geliyeen waxlaha qarxa wadada hareeraheeda eh, beeraha ku yaal iyo deegaanada ku yaal ayaa ciidamadu isku fidiyeen halkaasi ay ka baadagoobayeen kooxaha argixisada oo la sheegay in halkaasi ku dhuumaalaystaan waxayna wax ka weydiinayeen dadka beeraleyda halkaasi ku sugan waxayna uga digayeen in kooxaha argixisada ay iyaga isu adkaysiiyaan dad beeraley ah si ay wadada u geliyaan walxaha qarxa waxaana gaaritaano ka sameyn gudaha aangalimo ay kusoo qabteen dad dhalinyaro ah oo ay ku iminka ku xiran saldhiga saldhigyada booliska ee ku yaala degmada juuhan ee caasimada dowlad goboleedka shabeelle ciidamadani ayaa maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale howlgalla waxay ka sameeyeen deegaan hoosega degmada xawaali halkaas oo la sheegayna in kooxaha argixisadu ay dhowr jeer ay kusoo dhuubaaleysteen waxayna tageen dhowr tuuro oo ay ka sameeyeen howlgallo oo kamid tahay tuulooyinka lagu magacaabo shanlow iyo dhagaxlow iyo xawaaley iyo deegaano ku teegsan webiga hareerihiisa halkaas oo ay shacabka si weyn ugu soo dhaweeyeen ayna shacabka halkaas kula hadleen ayna ugu digeen khatarta kooxaha argixisada ay leeyihiin ayna caruurtooda ka warqabaan waxayna sheegeen in ay la shaqeeyaan ciidamada deegaanadaas ka howlgala ayna wixii akhbaar ah oo ku qabsan kooxaasi argixisada usoo sheegan si shacabka iyo ciidamadu ay isula shaqeeyaan taana looga adkaan karo kooxaha argixisada waxayna sheegeen in aysan shacabka maran habaabin oo ay ka digtoonaadaan kooxahaasi oo inta badan diinka islaamka ku gambadaas ahaatee wax raad ah iyo saltoona aanan ku lahayn oo ay yihiin dad khawaarij ah oo diinka islaamka beensheegaya marka waxaan hogaaminayay howlgalladaasi taliyaha guutada saddexaad ee ciidamada milatariga soomaaliya jenaraal ibraahim yuusuf iyo taliyaha booliska dowlad goboleedka shabeelle gaashaanle sare xasan dhicisuu xasan howlgallada ciidamo si istaba jooga ayay u wadaan maadaama xilligaani uu laga balado gobol sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada hogaaminaya in uu bilowdo roobsi oo wadooyinka xirmi karaan marka ay sheegeen in in ay dardargelinaan howlahooda guud ahaan ay doonayaan in ay deegaanada dowlad goboleedka shabeelle ka tuseen kooxahaasi inta uusan roob si weyn uusan u bilaaban
abuukar maxamed bacadle jowhar ayuu ku sugan yahay qadka taleefonka ayuu inoogu warramayay iminkana waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee isboortiga maxamed kaafi sheekh abuukar bal waxaad iga warantaa xaggee bay cayaaruhu kala marayaan maanta oo sabti ah
waa mahadsantaa kulmiye maanta waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska oo ka mid ah horyaalada ugu xiisaha badan adduunka sida aadkaana loo daawado kooxda fulham ayaa waxay martigeli doontaa naadiga manchester city oo dooneysa inay mar kale hogaanka dib ugu laabato iyadoo hogaanka haatan laba dhibcood ay ku hayso kooxda liverpool sidoo kale naadiga brighton waxay la ciyaari doontaa southampton panley ayaa martigeli doontaa wolverhampton sidoo kale crystal palace waxay martigeli doontaa naadiga wondersfield town sidoo kale leicester city waxay la ciyaari doontaa barnamood manchester united kulan aada u xiiso badan waxay iyaduna la ciyaari doontaa naadiga watford manchester united waxay dooneysaa sidaad ogtaa cabdulaahiyow inay kala horeynta kor usoo sokato kaalinta afraad ama kaalin saddexaad ay hesho naadiga everton waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta westham united chelsea berri waxay martigeli doontaa naadiga cardiff halka liverpool hogaanka haysana kulan adag ee la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta tottenham hotsport kulankaasna wuxuu ka dhici doonaa garoonka anvil ee kooxda liverpool ay ku ciyaarto waxaa usid mudan liverpool inay dooneyso inay hogaanka sii dheereysato iyadoo kooxda man city oo galabta ciyaareysana iyana ay dooneysa inay hogaanka mar kale kusoo laabato isniinta sidoo kale kulan ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaari doonaa arsenal ayaa martigeli doonta newcastle marka kulamada horyaalka ingiriiska sida ayay noqon doonaan talyaaniga emboli ayaa la ciyaari doonta juventus juventusna horyaalka talyaaniga dhibco badan ayay ku haysaa
waa garta marka kooxaha hadda ugu horeeya maxamed kaafi ee yaa ka mid ah oo la hadal hayaa
kala horeynta horta horyaalka ingiriiska hadda naadiga liverpool ayaa toddobaatan iyo lix dhibcood ku hogaamineysa halka naadiga man cityna ay toddobaatan iyo afar dhibcood leedahay laakiin waxaa xusid mudan man city hal kulan oo horyaalka ingiriiska ayaa weli u baaqi ah oo soddon kulan ayay ciyaartay halka liverpool ay ciyaartay soddon iyo kow kulan marka haddii man city kulankeeda galabta ay adkaato hal dhibic ayay mar kale hogaanka dib ugu laaban doontaa laakiin liverpoolna tottenham ayay beri la ciyaareysaa marka waxaa laga cabsi qabaa in liverpool la celiyo maadaama tottenham laftirkeedu adag tahay horyaalka ingiriiskana kaalin saddexaad ay kaga jirto laakiin haddii mar kale liverpool ay adkaato hogaanka ayay iyaduna mar kale laba dhibcood dib ugu laaban doontaa aad baad u mahadsan tahay maxamed kaafi sheekh abuukar wararka dibadda ee raadiyaha qaranka saaka idiin hayana waxaa ka mid ah dibadbaxyada algeria ayaa lagu diidan yahay inuu mar shanaad isu soo sharaxo madaxweyne cabdicasiis butafriiqa dadka reer algeria ayaa waxa ay isugu soo baxeen toddobaadkii lixaad dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan xukuumadda madaxweynaha da-da ah ee weliba xanuunsanaya cabdicasiis butafliiqa iyo kuwa ku xeeran ee talada dalka wax ka maamula booliiska ayaa waxa uu adeegsaday dibadbaxy- dibadbaxayaasha gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo tubooyinka biyaha sayra si looga kala eriyo boqolaal kun oo qof oo dibadbaxayaal ah mudaharaadayaasha oo wejiyadooda ku soo xardhay midabka calanka dalka algeria ayaa tuban toddobaadkii lixaad caasimadda dal- dalka algeria madaxweyne cabdicasiis butafliiqa ayaa waxa uu lumiyey taageerada xisbigiisa i- iyo kan milatariga dalka kuwaasi oo doonaya in maxkamadda sare ee dalka ay ku dhawaaqday in uusan mudnayn in uu dalka sii hogaamiyo balse dibadbaxayaasha ayaanan dooneynin in uu xilka ka dego oo keliya ee waxa ay sidoo kale ay ku baaqayaan in ay isaga tagaan xukunka dalka dhammaan hogaamiyaasha ku da-da ah ee la soo shaqeeyey madaxweyne cabdicasiis butafliiqa kuwaasi oo ay ka mid yihiin kuwa haatan ku howlan in uu mar kale dalka hogaamiyo madaxweynaha kol sii horreysay madaxweyne cabdicasiis butafliiqa ayaa waxa uu ka digay khatarta ka dhalan karta dibadbaxyada ballaaran oo looga soo horjeedo musharaxnimadiisa doorashada soo socota dibadbaxyo ay horkacayaan ardayda qareennada iyo saxafiyiinta ayaa dalkaasi ka bilowday markii uu butafliiqa shaaciyey musharaxnimadiisa madaxweynaha ayaa tan iyo afar iyo labaatankii febraayo waxa uu ku jiray cisbitaal ku yaala magaalada geneva ee dalka switzerland waxaana kooxdiisa ololaha ay sheegtay in xaaladiisu ay haatan ay wanaagsan tahay warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa inoo farsamaynayey maxamuud faarax siidow faarax cid allaale ciddii uu seegana waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenahay internetka cinwaankeennuna waa radio muqdisho dot net saaka oo sabdi ah waa iga intaas